bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllه وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm aجmaعiin ama bعdu waxaan soo ahaynay kitaabkii alkelim الطayib lishaykh اlإislaam ibni teymiya raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay adkaartii ku saabsanayd tufta ama qofka jiran lagu tufaayey wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana anabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana yucawidu bacda ahlihi yamsaxu biyadihi اlyumna wayaquul allaahuma raba annaas adhib ilbaas washfi anta ashaafi laa shifaa'a ila shifaa'uk shifaa'a laa yugaadiru saqama ana anabiya sala allahu caleyh waalihi wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa yucawidu inuu magan gelinayo bacda ahlihi ehelkiisa qaar ka mid ah qaarkood yamsaxu wuu masaxayey biyadihi ilyumnaa gacantiisa midig ayuu ku masaxayey wayaquulu wuxuuna dhahayey allaahuma raba annaas allaahuma yaa allaahu allow raba annaas dadka rabbigoodow kii dadka abuuray oo iska lahaayow adhib ilba'sa baaska iyo dhibaatada tegsii oo dadka ka baabi'iyo ka tegsii washfi ilaahuw shaafi oo caafimaadi anta adiga ayaa ashaafiyi midka wax shaafiya ah laa shifaa'a shaafini ma jirto ilaa shifaa'uka adiga caafimaadintaada mooyaane shifaa'an caafimaad shaafi laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman wax yacnii aan ka tegaynin wax cudur ah aan ka tegaynin muttafaqun calayhi bukhaariy muslim muttafaqun calayhimaa xadiidkan iyo kii horeba bukhaariyo muslim baa soo saareen xadiidkanna marka waxuu nabiga caleyh salaatu wasalaam nagu barayaa qofka haddii qof jiran uu soo booqdo oo kale ee uu rabo inuu wax ku aqriyo adkaarta nebiga caleyh salaatu wasalaam ee ka sugnaatay waxaa ka mida ducadan iyada ah ayaa ka mid ah oo saan ayuu marka ugu aqrinayaa ayb wacan cuhmaana bni abilcaas anahu shakaa ilaa rasuulillaahi sala allahu aleyh waalii wasalama nebiga ayuu uga cawday wajacan xanuun yejidhu ou helaayey fii jasadihi jirkiisa uu ka dareemayey mundu aslama intuuba islaamayba kolkuu islaamayba yacnii xanuun uu ka dareemayey jirkiisa ayaa marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu u sheegay marka fa qaala rasuulullaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi dac yadaka gacantaada saar dac yadaka gacantaada saar cala aladii ya'lamu meesha xanuunayso min jasadika jirkaaga ka mid ah waqul waxaad tidhaahdaa bismi illaahi dheh halaatan saddex jeer dheh waqul sabca maraatin toddoba jeerna waxaad tidhaahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir sidaa dheh acuudu bicizati illaahi ilaahi subxaanahu watacaala cizadiisa iyo ayaan magangelayaa sharafta allah subxaanahu watacaala iyo adkaanshada addoommadiisa uu ka adag yahay wa qudratihi alla awooddiisa iyo qudradiisaan magangelayaa waa laba tilmaan oo ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala min shari maa ajidu baan ka magangelayaa waxa aan helayo shartiisa ayaan ka magangelayaa isla markaana markaa waa uxaadiru aan ka baqayo oo aan ka cabsanayo kharajahu muslim xadiidkanna muslim baa soo saaray dikrigan isagu wuxuu leeyahay bismillaah bismillaah bismillaah saddex jeer baa la dhahayaa markaas ayaa toddoba jeer waxaa laleeyahay acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir meesha ku xanuunaysaad gacanta saaraysaa markaasaa bismillaah bismillaah bismillaah acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadir sidaabuu toddoba jeer dhahayaa nacam tan dambe toddoba jeer baa la dhahayaa acuududa bismillaahidana saddex jeer baa la dhahayaa bismillaahidaana la hormarinayaa kharajahu muslim isticaadadaana waxaa ku jirto laba tilmaanoo ilaahay leeyahay la magangelayaa waana cizada alle iyo qudrada alle cizada alle sharafta alle subxaanah watacaala iyo qudrada ilaahay ayaa la magangelayaa waxa la magangalaana waa alle subxaanah watacaala iyo tilmaamihiisa waxa laga magangelayana waa min shari maa ajidu waxa aan helaayo oon dareemayo dhibkooda wa uxaadiru islamarkaana aan ka cabsanayo y wa akhaafu wacan ibni cabaasin radia allaahu canhumaa can inabiyi sala allahu aleyh waalihi wasalam ibnu cabaas nebigu waxa uu ka wariyey qaala nebigu wuxuu yidhi man caada mariidan qof jiran qofkii soo booqdo lam yaxdur ajaluhu kaasoo waqtigiisu aanu imaanin waqtiga yani tiisa aysan gelin waqtiga uu ku dhiman lahaa aan la gaarin oo fa qaala yidhaahdo cindahu agtiisa ku yidhaahdo sabca maraatin toddoba jeer as'alu allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyak toddoba jeer saa yidhaahdo ilaahay baan allah subxaanahu watacaala waxaan weydiinayaa allihii weynaa carshiga weyn rabbigiisa ahaa inuu ku caafiyo oo ku shaafiyo ayaan weydiinayaa sidaa ma yiraahdo ilaa caafaahu llaahu ilaa alla waa caafiyaa qofkaa isaga ah nacam waa marka toddoba jeer oo la dhahayo as'alu allaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiyak ayb kharajahu abu daawuuda watirmidiyu baa soo saareen wa qaala xadiidun xasan adkaartan baa marka nebiga uu dadka ku aqrin jiray marka qur'aankuna inuu de daawo yahay horaan usoo aragnay oo xadiidkii abuu saciidin alkhudri oo faatixada markay ninkii la qaniinay ku akhriyeen waa tii isla markiiba uu noqday kaanamaa nushita min ciqaal dabar ama siriq nin laga furay oo kale ayuuba noqday sida uu qur'aanka u shaafiyey alimaam ibnuulqayim madaarij saalikiinka faatixada marka uu ka hadlaayana waxa uu tilmaamay in meeshaas marka faatixada yacnii asraar badani ay ku jirto oo qofku haddii uu faatixada akhristo asaga laftirkiisaba uu yidhi waa tijaabiyey buu yidhi cudurro badan oo anigii ahaayey ayaan faatixada iskaga akhriyey buu yidhi ilaahayna subxaanahu watacaala waa ishaafiyey buu yidhi waa icaafiyey marka qur'aankana wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniina ku jirto ilaahay wuxuu yidhi qur'aanka waanu soo dejinnay caafimaad weeyaan qalbiga iyo badanka jirka iyo qalbiga labadaba caafimaad buu u yahay marka qur'aanka meeshii laga akhriyaaba waa caafimaad haddii ilaahay caafimaad looga dalbo ee adkaarta nebigana dawaatana bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimunaa biidni rabbina iyo as'alu allaha alcadiima raba alcarshi alcadiima an yashfiyak iyo bismi illaah bismi illaah bismi illaah acuudu bicizati illahi waqudratihi min shari maa ajid wa uxaadir iyo adciyadaasaa dadka ku filan marka muslimiinta ancam marka intay waxaan ka tagaan hadday aadaan marka inay jinniye baryaan ama ay yacni jinniye iyo raalligeliyaan amase ay yacni waxyaaba aan la aqoonin isku akhriyaan oo ayagiiba cudur ah taas marka waxaa weeyaan qofku ma ku caafimaadayo hadduu ku caafimaadana ilaahay unba uga sii dheeraanayayo waa lagu imtixaanayayo waa lagu fidnaynayaa marka taas qofka inuu dareensanaado ayaa la rabaa adciyadan ama ducooyinkanna tawxiid baa ka wada buuxo nacam oo ilaahay baa lagu wada waxidayaa ilaahay baa lagu ammaanayaa isagaa wax laga baryaa nacam jinni waxba laga toogi maayo iyo shaydaan maxaa yeeley ina keyda shaydaani kaana daciifan oo ilaah yiri nacam maxaa laga baryayaa keydkiisaaba daciif ah shaydaanka eh nacam faslun fi duquulifii dukhuuli lmaqaabir qubuurta gelitaankooda oo qubuurta marka la gelaya maxaa la akhrisanayaa qubuurta in la booqdaa waa sunno kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa buu yidhi nebiga sal ll salam hadda nebigii markuu sidaa dadka amrayna ee ziyaarta qubuurta uu yidhi macquul maaha inuusan dadka u bayaaninin maxaa yeeley ilaahay subxaanahu watacaala yacni ama nebiga caleyhi salaatu wasalaam shay kastoo uu dadka amro laabudda bayaankiisana in markaa loo loo uu daba dhigo markii wa aqiimu salaata la yidhi salluu kamaa ra'aytumuuni usallii buu yidhi asaana tukaday qubuurta marka ma la booqanaa asaa yidhi booqda qubuurta oo na amray oo amar sunno a na amray see loo booqanaa asagaa noo caddeeyey nacam inta asaga uu nooga caddeeyey marka aan ku dadaalno haddii la yiraahdo marka ninkii sidaa yidhaahdo ziyaaratulqubuur uu diidan yahay haddii aad dhahda waa adoo tiriyoo kale war wa aqiimu salaata ilaahay yidhi nebiga soo u tukada aan u tukanno ninkii ku yidhaah adoo tiriyoo kale weeyaan salaadaad diidan tahay nacam salaad ma diidani nebiga sida u tukada aan u tukanno unbaan ku leeyahay ziyaaratulqubuurna saasoo kale weeyaan lama diidana ee laakiin sida nebiga u ziyaarta aan u ziyaarto aan u ziyaarano intaa un weeyaan wax marka dadku laakiin dadka qaarkoodna ma rabaanoo waxay rabaan ayaga waxay rabaan inay ku dardarsadaan dayb markaa nebigaan noo sheegaya caleyhi salaatu wassalaam ujeedka qubuurta sideedana loo booqdo waxaa weeyaan in ilaahay in aakhira lagu xasuusto fa innahaa tudakirukum alaakhira buu yidhi alla subxaana nebiga sala allahu aleyh waali wasalama taas waa mid mid kalena ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay oo noo sheegay in yacni meydkana in loonebigana waxaan ujeedaa nebiga sal ll ly slam wuxuu noo tilmaamay meydka in loogu duceynayo oo wax loogu taraayo wax tarma ay u tahay meydka tan saddexaad marka waxaa weeyaan qofkii inuu ku waano qaato mowdkii iyo waxyaabaha iyadana uu kusii uu ku xasuusto waxaan ujeedaa tan saddexaadna inuu nebiga uga daydo sala allahu aleyh ali wasalam sunnadii nebiga uu fuliyo saddexdaas weeyaan marka waxa qubuurta loo booqdo marka qubuur booqanayso maxaa u booqanaya haddii lagu dhaho nebigan ku dayanaa meydkaas walaalkayan soo aan anfacayaan usoo duceynayaa aakhirana waa kusoo xasuusanaa ziyaarat almuwaxid saas waa ziyaaratulmushrigana mushriga ziyaaradiisa ama qubuurigana waxaa weeyaan qabrigowba wax soo warsadaa asaga waxna uma taro nacam mana u duceeyo haddii la weydiiye maxaad u socotaa wuxuu leeyahay qubuurtan neder ka soo xiranaa nacam war sanadkan maxaa meeshaas maxaa ugu socotaa siyaar hebelan aadayo nederaan kasoo xiranaa ujeedkiisaba inuu meydka dhibaato soo kor saaro wa nacam iyo baryo iyo su-aal ou kala daalo nacam sooma garanin qaala buraydatu radia allaahu canhu waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucallimuhum inuu baraayo idaa kharajuu ila almaqaabiri qubuurta markay u baxaan an yaquula qaa'iluhum midkooda odhanaayo inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiin wa inaa in shaaa allahu bikum laaxiquun nas'alu allaha lana walakum alcaafiya nacam kharajahu muslim assalaamu calaykum daa ahla addiyaari salaan iyo nabadgelyo korkiina ha ahaato ahla diyaari yaa ahla diyaari degmadan dadka dadkeedow nacam dadka meeshan deganow oo min almu'miniina mu'miniin ah waalmuslimiina muslimiin ah wa inaa anaguna in shaa allahu hadduu alla doono bikum idinka laaxiquuna kuwa soo haleelayaana idinkaa idin soo haleelayna anakana waa idiin soo soconnaa nacam sooma garan in shaa allahudan marka waaba la hubaa in la dhimanayo maxaa loo leeyahay taxqiiqan wey ee waxaa weeyaan marka waxaa weeyaan taxqiiq wa taxqiiqa la yidhaha taxqiiqan ee laa tacliiq ma ah yacni maaha haddii ilaahay doonana annagoo idin soo haleelaynaa haddii kaloo ilaahaynan u doonina ma idin soo haleelayna macnaheedu saa ma aha tacliiq ma aha waxa wax ku xiran shardi ma ahan hadda wax ku xirane waxaa weeyaan waa un iska taxqiijin iyo tabarug la barakaysanaya kelmadda insha allahu sooma kasi saasay culammadu ay dhahaan ibnu taymiyana raximah llahu tacaala sanadka u tataarta markii lala dirirayo dimishik iyo dhulkaas uu laga bixinayay ibnu kathiir albidaaya wanihaaya wuxuu ku qoray in shaa allah wuxuu yidhi sanadkan intou iskusoo wax isku habeeyey oo u dadkii isku dubariday madaxdii isku dubariday ayuu wuxuu yidhi tataarta waa ka adkaanaynaa yidhi nacam sanadkan waa ka adkaanaynaa yidhi markaasaa layidhi qul in shaa allah dheh maya buu yidhi nacam in shaa allah waa dhahayaa yidhi in shaa allahu taxqiiqan laa tacliiqan u yidhi in shaa allahan leelak waa hubaayo yidhi nacam anoo huba an in shaa allah dhahayo yidhi ee maaha waa dhici kartaa mana dhici karta ma ahanu yidhi nacam yacni siduu ilaahay ugu kalsoonay subxaana wa tacaala soma kasi marka hadda sheikhulislaam marka saa taasna marka saa tanna noocaas oo kale un weeyaan nacam weliba tanaa aada uga siiba taxqiiqsan oo la hubaaba ayb marka wuxuu yidhi marka assalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina waalmuslimiina wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun kuwa idin soo haleelayaan nahay nas'alu allaha lanaa walakum ana alla waxaan weydiinaynaa idinka iyo annagaba alcaafiyata baan idiin weydiinaynaa caafin inuu allana caafiyo fitanka uu naga ilaaliyo naga caafiyo iyo cadaabka faslun fi listisqaa'i istisqaha roobdoonka abaar markay dhacdo dadka muslimiinta say ilaahay u baryaan aadaabta ay alla u baryayaan waa sidee can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi atat inabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga waxaa u yimid bawaakin baa u yimid kuwa ooyeeyo wahiya jamcu baakiyatin weeyaan mid ooynaysa jamceeda waay riwaayo kale waxay leedahay yuwaaki yuwaaki yacnii markaa nebigay u laabanaysaayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam dad baa u yimid markaasuu gacmaha kor u qaaday yuwaaki ay raaficun yadahu khadaabi saasuu ku macneeyaa aatat inabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga waxaa u timid bawaakin kuwa ooyaya wahiya jamcu baakiyatin weeyaane faqaala anabiyu sala allahu aleyh waali wasalama yani dad cabaadayo abaar ka cabaadaya markaasuu nebiga sal ly slam wuxuu yidhi allaahuma asqinaa haytan mugiithaa marii'an muriicaa naafican hayra daarin caajilan hayra aajil allaahuma yaa allaahu allow asqinaana waraabi haytan roob mugiitan wax u gargaaro oo yacnii gargaar aan ku helno muriica marii'an hunguri mar leh muriican oo oo wax daaqsiin leh nacam ayb muriican oo yacnii dhul daaqsiin keeno nacam naafican kaasoo wax anfaco hayra daarin mid wax dhibaya aan ahayn roob wax dhibaya aan ahayn caajilan degdegaayo hayra aajilin mid soo daahaya aan ahayn ayb fa adbaqat calayhim waxaa ku daboolantay korkooda asamaau samadii baa ku daboolantayoo bilmadari roobay ugu daboolantay oo samadii baaba soo da-day isla markii roobkeedaa yimid marka waxay ku tusaysaa nebinimada nebiga caleyhi salaatu wasalaam in ilaahay xaggiisa nebiga laga ayidayey nacam mana dhici karta marka inuu axad nubuwada ku been nebinimada ku been sheegayo haddana ilaahay inuu u gargaaro subxaana wa tacaala mar kasto iyo goob kasta oo diintiis ilaa iyo maanta ay soo gaarto kun iyo afar boqol iyo dhowr sano kadib nacam sooma garan ilaahay mar unbuu qabalahay walidaalika nebiga nebinimadiisa saxnimadeeda iyo xaqnimadeeda waxyaabahan oo kale loo daliishadaa dalaa-il nubuwana la yiraahdaa ayb marka wuxuu yidhi ducadaanuu marka nebiga ku duceeyey sala allahu caleyh waalihi wasalama wa can caaisha marka waxaa laga qaadanayaa dadku markay abaaraystaan nebigay u imaan jireen markuu noolaay nebigana waa u duceey jiray calaaqada nebiga ay ugu imaanayaan waxay tahay inuu u duceeyo walidaalika markii dambeos xilligii saxaabadana markii nebiga uu dhintay sala allahu caleyh waali wasalama nebiga dadka qaraabadiisa ah ee salaaxa iyo khayrka lagu tuhmaayo ee nool ayay intay u yimaadaan waxay dhihi jireen noo duceeyey sida cabaas ibn cabdilmutalib oo kale cumar cabaasuu u yimid markaasuu yidhi yaa cabaas nebigaan awel ku tawasuli jirnaye oon ilaahay ugu dhowaan jirine noo duceeyu yidhi nacam markaasuu cabaasna uu duceeyey soo ma kasin wacan caaisha marka ee nebi allow roobna siima dhihi jirin nebi roob ma bixiyo sala allahu aleyh ali wasalam isaga laftirkiisa allow baryayayo allaahuma bau dhahayaa nacam wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxay tiri shakannaasu dadkii waxay ka cawdeen waxay u cawdeen ilaa rasuulillaahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka xaggiisa ay ugaga cawdeen quxuud almadari roobka engegiisa yacni roob la-aanta waa abaarta nacam fa amara nebigu wuxuu amray ou faray bimimbarin mimbar fa wudica lahu waa loo dhigay fil musallaa meesha ciidda lagu tukadaa loo dhigay musallaha ah masaajidka waa laga baxay marka salaatul istisqaha ama ducada istisqaha in masaajidka laga baxaa fiican meel bannaanoo barxada la tago wa wacada annaasa dadkii ayuu nebiga sala allahu aleyh waali wasalama uu ballamiyey yowman maalin yakhrujuuna fiihi xaal ay yihiin iyagoo soo baxayo nacam yakhrujuuna fiihi inaysoiyagoo inay soo baxaan fakharaja rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam nebigu uu soo baxay xiina badaa xaajibu shamsi xiina badaa markuu soo muuqday xaajibu shamsi qoraxda darafkeeda qoraxda geeskeeda markuu soo muuqday oo qoraxdu ay xoogaa yaray soo baxday ayuu soo baxay faqacada cala almimbari mimbarkiibuu ku fariistay fakabara allaha fakabara ilaahay buu weyneeyey waxamid allaha allow ammaanay caza wajalla huma qaala markaasuu wuxuu yidhi innakum idinku shakowtum waxaad ka cabateen jadba diyaarikum degmadiinna abaarteeda iyo qallaylkeeda ka cabateen wasti'khaara almadari roobka soo daahitaankiisa can ibaani zamaanihi wakhtigiisa uu ka soo daahay waqtigii uu di'i jiray roobka awalkiisa uu ka soo daahay can ibbaani zamaanihi yacni waxaa weeyaan ibbaanu shayi waa waqtu shayi weeyaan marka can ibbaani zamaanihi ay waqta zamaanihi weeyaan yani waqtigii roobku imaan jiray awal gugu waqtiga uu imaan jiray awalkiisii inuu roobkii ka soo daahay oo aanu imaanin sanadkan nacam saasaad ka cabateen buu yidhi ood ka dacwooteen ayb waqad amarakum allaahu ilaahayna wuxuu idin faray subxaanahu an tadcuuhu inaad alla barisaan bo alla wuxuu idin faray inaad barisaan ood gacmaha u horsataan nacam wa wacadakum wuxuuna idin ballanqaaday an yastajiiba lakum inuu idinka aqbalo huma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi ddiin laa ilaaha ila allaahu yafcalu maa yuriid ilaahay wuxuu doonou sameeyaa allaahuma anta allaahu allaahuma ya allaahu allow anta allaahu anta adigu allaahu baa tahay macbuudka xaq lagu caabudo laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooyaane alghaniyu ayaa tahay alla deeqtoon oo addoommadiisa ka deeqtoon wanaxnu alfuqaraa'u annaguna waxaanahay kuwa baahan oo dhibaataysan anzil calaynaa ilaahu noos korkeenna ku soo deji alkhaytha roobka wajcal ilaahu waxaad yeeshaa maa anzalta lanaa waxaad noo soo dejisay quwatan ilaahu xoog yacnii noogaga dhig waxaan ku xoogaysanno oo beledku ku xoogaysto oo yacnii anfaco wax anfaco ilaahu nooga dhig wa balaaqan iyo gaaritaan ilaa xiinin waqti intii ka ah nacam yacnii roobkan ilaa waqtiga yacnii ilaa xaajadeenna iyo baahideenna ay ka ba'aysa ilaahu roobka noo sii wad nacam wa balaaqan gaaritaan ilaa xiinin laga gaaro uma rafaca yadayhi nebiga gacmihiisoo kor u qaaday falam yazal kama zuulin fi rafci kor u qaadidda xataa badaa ilaa u ka muuqday bayaadu ibdeyhi labadiisa kilkilood cadaantooda marka in ducada marka istisqaha oo kale kor gacmaha loo qaadaa la sunneeyaa nacam istisqahanna hadda salaad lama sheegin inay tukadeen marka mararka qaarna istisqaha roobdoonka iyadoo salaad lehna nebiga waa ka soo aroortay iyadoo duco keliya oon salaad lahaynna waa ka soo aroortay intaba marka waa ku timid markaasuu wuxuu yidhi xataa badaa bayaadu ibdayhi huma xawala ila annaasi dahrahu dadkii ayuu dhabarkiisa usoo wareejiyey wa qallaba waana gediyey ow amase xawala waa wareejiyey ridaa'ahu go-iisa meeshii hoosena koruu geeyey meeshii korena hoosuu keenay midigtiina bidix buu geeyey bidixdiina midig go-ibuu dabagediyey culammada marka waxay yidhahdaan wuxuu sidaa u yeelay tafaa'ul xasan ah ayaa ku jiro oo waxaa weeyaan xaaladeenna ilaahay waa bedelay nacam oo xaaladan xaalad ka fiican baa ilaahay noo bedelayaa oo marka tafaa'ulka iyo yacni samasaadsiga iyo aadaa diinta marka looga jideeyaa markaasuu wuxuu yidhi wahuwa raaficun yadeyhi isagoo labadiisa gacmood kor yeelayo uma aqbala cala annaasi dadka ayuu u jeestay wanasala waa degey fasallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday markaa kan marka midkan salaad baa la socota soo uma jeedid faanshaa allaahu ilaahay markiiba wuxuu abuuray fa ansha'a allaahu ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray fa ansha'a allaahu alla subxaanahu watacaala wuxuu abuuray ou markiiba uu sameeyey ayb wuxuu alla subxaanahu watacaala markiiba uu abuuray saxaabatan daruur faracadad way onkoday wa baraqad waa hillaacday huma amdarad waa roobaysay biidni illaahi tacaala bay ku roobaysay falam ya'ti masjidahu nabiga masjidkiisii ma imaanin xataa saalat isuyuulu falam ya'ti masjidahu masjidkiisii ma imaanin xataa saalad ilaa ay ka dareertay assuyuulu daadku ilaa uu ka dareeray falamaa ra'aa nebigu markuu arkay surcatahum dadka u degdegooda ilalkinni ay u degdegayaan meesha lagu onkorto oo roobka looga okorto daxika sala allahu calayhi waalihi wasalama nebigu wou qoslay xataa badad nawaajiduhu ilaa gows dembeedkiisii ou muuqday fa qaala wuxuu yidhi ashhadu ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan markhaati ka ahay alla subxaanahu watacaala wax kasta inuu awoodo wa annii aniguna cabdullaahi wa rasuuluhu inaan ahay addoon alle ee rasuul alle inaan ahay marka dalaa'ilu nubuwa ku jirta waxyaabahan oo kale nebiga mucjisaa ugu sugan nebinimadiisayna tusaysaa yacni xaqnimadeeda kharajahumaa abu daawuuda abu daawuud baa soo bixiyey labadan xadiid marka waana laba xadiid oo saxiixa marka xadiid xasana weeyaan faslun fi riixi dabayshi ayuu u fasal yahay fasalkan faslun fi riixi dabayshi ayuu u fasal yahay maxaa dabaysha laga akhristaa markay dabayli timaado dabayl daran ay soo kacdo dabayshu waa laba nooc midna halaag bay wadaa midna waxaa weeyaan khayr iyo raxmad bay wadaa midda halaaga wadana waxaa la yidhaahdaa oo nebigana midda waxaan ujeedaa halaaga wadda waxaa ka mid a maalan midii reer caad lagu halaagoo kale middan kale iyadana oo yacni nasriga iyo khayrka iyo waddana waa midii nebiga caleyh isalaatu wasalaam loogu gargaaray oo uu yidhi nusirtu bisabaa wa uhlikat caadun bidabuur waxaa la igu gargaaray buu yidhi aniga asabaa dabaysha la yidhaha reer caadna waxaa lagu halaagay bidabuur marka dabayshiibaa hal shay baa ilaahay marna cadaab buu ka dhigayaa marna wuxuu ka dhigayaa naxariis dadkaa loogu naxariisanayaaqaala abuu hurayrata radia allahu canhu abuu hureyra wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulkan maqlay yaquul isagoo leh alriixu dabaysha min rawxillaahi ilaahay naxariistiisay ka mid tahay ta'tii biraxmati naxariis bay la timaadaa wa ta'tii bilcadaabi cadaab bay la timaadaa oo yacni cadaabna way la timaadaa dabayshi waay faidaa ra'aytumuuhaa haddaad dabayshii aragtaan falaa tasubuuhaa ha caynina dabaysha wasalu allaha ilaahay weydiista khayrahaa dabaysha khayrkeeda wastaciiduu billahi ilaahayna ka magangala min sharihaa sharteeda ilaahay ka magangala kharajahu abuu daawuuda wabnu maajah oo yacnii marka xadiidkan imaam axmed baana waa wariyey bisanadin xasan sida nawowi uu yidhi heyrkiina waa saxiix yeeleen xadiidku marka waa saxiix dariiq kale ayuu leeyahay wa qaalat caaishatu radia allahu canha caaisha waxay tiri kaana nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa casafat iriixu dabaysha hadday dhabato qaala wuxuu dhahaya allaahuma yaa allaahu allow inii as'aluka khayrahaa baan ku weydiisanayaa dabayshan khayrkeeda wa khayra maa fiiha iyo waxa ku dhex jira khayrkiisa wa khayra maa ursilat bihi wixii lala diray khayrkiisa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min sharihaa sharteeda wa shari maa fiiha waxa ku dhex jira shartiisa wa shari maa ursilat bihi waxa lala dirayna ilaahu waa kaa magangelayaa shartiisa khayrkii iyo shartiiba labadiiba marka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu isku su-aalanayaa ayb wa can caaishata radia allaahu canha waxaa laga wariyey caaisha ana nabiya kharajahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray kan wa can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu aleyh waali wasalam nebiga kaana idaa ra'aa haddii uu arko naashi'an dabayl markaas sameyyan kaana idaa ra'aa haddii uu arko naashi'an yacnii roobk cirkiioo yani soo xirxirmay oo daruurtu isku imaanayso fii ufuqi samaa'i samada jihadeeda hadduu ka arko taraka alcamala camalka ayuu ka tegayey yacnii roobku markuu imaanayo dabcan cirka waa soo xirxirmaa nacam marka naashi-an taasuu ka wadaa hadda nacam hadduu cirka ka arka marka dabayshii daruurtii isku imaanayso oo sidii roob wax soo da-ayo o kale oo soo xirxirmaayo ayaa marka wuxuu yidhi hadduu arko taraka alcamala shaqada uu hayo waa ka tegayey wain kaana fii salaatin salaadba ha ku jira hadduu doono eh huma yaquulu wuxuu dhahayey allaahuma inii acuudu bika min sharihaa ilaahu sharteedaan kaa magangelayaa ayuu dhahay fa in mudira haddii la roobeeyo saxansaxadii roob ay isku beddesho qaala wuxuu dhahayey allaahuma yaa allaahu allow sayiban ay ijcalhu waxaad ka dhigtaa sayiban roob shub maayo badan hanii'an oo bogaadin leh oo bogaadin iyo barwaaqo iyo raynrayn leh ilaahu ka dhig saasuu dhahayey yacnii mararka qaar rasuulku waxa uu sidan kharajahu abu daawuud wanasaa'i wabnu maajah ayb xadiidkan abuu cawaanana fii saxiixii buu kusoo saaray bisanadin saxiixin calaa shardi muslim mararka qaar culammadu waxay yidhahdaan asbaabta kii yacnii nebigaa la weydiiyey maxaa sidaan u yeeshaa oo cirka markaad ku aragto dabayl markaad ku aragto yacnii saxan saxa iyo roob inuu soo socdo maxaa adiga aada u welwelaysaa aad u cabsanaysaa markaas wuxuu dhihi jiray waxaan sidaa u yeelayaa lacallii ma ogi yacnii inay tahay wixii reer caad lagu halaagay falamaa ra'owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haadaa caaridun mumtirunaa bal huwa ma stacjaltum bih riixun fiiha cadaabun aliim tii marka cadaabka wadata inay tahay iyo mid fiican iyo mid yacni raxmad wadata ani ma ogi buu dhihi jiray rasuulka sal ly slam waana inta uu dadka ka aqoon badan yahay rasuulka sal ly slam oo ilaahay ka yaqaano ayuu ilaahay uga cabsanaa maxaa yeelay in makriga ilaahay ama cadaabka alle laga aamin noqdaa khatar waayo fa aaminuu makr allahi falaa ya'manu makr allahi ila alqowmu alkhaasiruun makriga ilaahay waxaa ka aamin noqdo qoom khasaaray marka annagana intaan wax qasno oon isku qasno oon isku qasno ayaa haddana yacnii hadday wax nagu dhacaan maxay noogu dhaceenaan leenaha naam sooma kasin ama marka horeba maba filanaynaba inay wax nagu dhacayaanba rasuulka ilaahayna waa baqayaan naam sooma kasin ayb marka wuxuu leeyahy faslun fi racdi onkodka ama gugaca marka uu soo kaco maxaa la dhahayaa kaana cabdullaahi bni zubayr radia allaahu canhuma wuxuu ahaa idaa samica aracda onkot haddii uu maqla ama gugac taraka alxadiida sheekada waa deynayey waa ka tegaya wa qaala wuxuu dhahay subxaana aladii yusabixu aracdu bixamdih waalmalaa'ikatu min khiifatih ayuu dhahay subxaana ilaahay baa nasahan oo nasahaya aladii allihii yusabixu racdu racdiga aracdu malag magaciisa la yidhaahdaa tafaasiirta qaar saasay leedahay nacam ayb ama onkodka ama malagga haddaad tirahdidba allahu u tasbiixsaday bixamdihi ammaanta alla isagoo ku dheehan walmalaa'ikatu malaa'igtiina ay u tasbiixdaan kaay u tasbiixsadaan min khiifatihi cabsidiisa dartiisna ay uga tasbiixsadaan kabaqid ay ka baqayaan allahaas baan anigana xumaanta ka hufaya ee nuqsaanta ayb xadiidkan marka isnaadkiisa waa saxiix mowquuf ahaan wa can kacbin annahu qaal waxa uu yidhi man qaala daalika halaatan qofkii yidhaahdo cuufiya min daalika raacdi onkodka waa laga caafiyaa waa maqduuc midkan oo laakiin isnaadkiisu maqduuc ahaan waa u xasan oo hadal taabici yiri wacan cabdillaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu aleyh wali wasalam nebiga kaana idaa samica sawta racdi onkodka markuu maqlo yani codkiisa wasawaaciqi iyo jacda ama yacnii biriqa iyo waxaa markuu maqlay yaquulu wuxuu dhahayey allaahuma ya allaahu allow laa taqtulnaa biqadabika caradaada hanagu dilin walaa tuhliknaa ilaahu hanagu halaagin bicadaabika cadaabkaagana hanagu halaagin sidaa buu dhahayey wacaafinaa ilaahuna caafi qabla daalika kaagaas ka hor caradaada iyo cadaabkaaga ka hor ilaahuna caafi oo fitno iyo dhib naga caafi kharajahu tirmidiyu xadiidkan dacfi baa ku sugan oo tirmidi waaba daciifiyo wuxuu yidhi gariibun laa nacrifuhu ilaa min hada alwajhi ciladiisana abuumatar nin la yidhaahdo majhuul ah baa ku jira sida xaafidka iyo keyrkiiba ay dhaheen a'immada culammada qaarkoodna way tasxiixiyeen xadiidkan faslun fii nusuuli alghaythi roobka marka uu do-o maxaa la dhahayaa markuu roobka da-aayo awalan markuu roobka da-ayo dabcan ducada waa la aqbalaa oo xilli samada furan tahay weeyaan sida ahaarta qaar ay tilmaameen oo qofka yani waqtiyada ilaahay ducada ajiibo waqtiga roobka da-ayaa ka mid a ayb qaala zayd bnu khaalidin aljuhaniy waxa uu yidhi radia allaahu canhu sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama nebiga ayaa na tujiyey salaata subxi salaada subax bilxudaybiyati xudaybiya uu nagu tujiyey fii ithri samaa'in yacni roob gadaashiis kaanad min alleyli habeenkii da-ay roob habeenkii da-ay dabadiis ayuu salaad subaxna tujiyey oo wuxuu nagu tujiyey xudaybiya meesha la yidhaahdo falama insarafa nebigu markuu ka gadoomay salaadii aqbala cala annaasi dadka u jeestay fa qaala wuxuu yidhi hal tadruuna war ma garanaysaan maadaa qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi caawa rabbi hadalka uu caawa yidhi ma taqaanaan buu yidhi dadkii qaalu llaahu wa rasuuluhu aclam alleh rasuulkiisaa ku aqoon badan bay dhaheen qaala wuxuu yidhi qaala alla wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommadeyda maanta waxaa ka soo waabariistay mu'minun bii mid aniga i rumeeyey wa kaafirun iyo mid gaaloobay fa amaa man qaala qofkii yidhi caawa markuu roobkii da-ay mudirnaa bifadliillaahi ilaahay fadligiisa iyo galladiisaana lagu roobeeyey wa raxmatihi iyo naxariistiisaana laku roobeeyey fadaalika kaagaasi mu'minun bii mid ani i rumeeyey weeyaan kaafirun bilkowkabi dirirka ama xidigana mid ku gaaloobay waay wa amaa man qaala qofkii yidhi mudirnaa binawi kadaa wakadaa xidig hebelaana lagu roobeeyey oo caadada carabtaa waxay ahayd xidiguhu manaasil iyo meelo ay degaan bay lahaayeen alanwaa xidigaha waa ka gedisan yihiin laakiin un dirirkay culammada qaar soomaalida dhahaan marka meelo ay degaanay marka leeyihiin xidiguhu ay degaan ilaa marka siddeed iyo labaatan meelahaasaa lagu sheegaa marka bisha bishayna la socdaan marka waxay leeyihiin ayagu xidigaas marka uu dhaco oo meel hebel uu dego rooba roobaa imaanayo marka dadkii laba waaye qole ayagu aaminsan xidigaas markuu dhaco ee uu meel heblaaye dego roobka isagaa wato oo maba baaqan karo oo ta'hiirka iyo saameynta isagaa leh qolada aaminsan waa ku gaaloobayan gaalnimo diinta looga baxo kuwana waxaa weeyaan waxay leeyiin maya calaamad waaye haddii badanaa xidigu uu meeshaas dhaco u dego ilaahay waxaa looga bartay inuu roob uu keeno qolada saa iyadu dhehayso hadalkooda waa laga fiican yahay maadaama uu ixtimaali karo kufri laakiin yacnii waa waa gaalnimo ma aha diinta looga baxayo iyada sooma kasin reer baadiyaha iyana waa qiyaasi karaan saan yacni inta la qiyaaso la yidhaahdo roobku meeshaasoo maada ku dhow jiraa roobkan meeshaasoo ku da-a iyo waxyaabahaasoo kale haddii marka laga wado madhabka alimaamu shaafici saas u kala tafsiiliyey imaamu shaafici ayaa sidaa u kala dhigdhigay oona u kala tafsiiliyey nacam ayb marka imaamu shaafici isagu saas u kala tafsiiliyey una kala dhigdhigay marka waxaa garanaya marka imaamu shaafici sidaas u kala dhigdhigay oona u kala tafsiiliyey gaal diinka yacni marka diinta looga baxayo wou sheegay marka aan diinta looga baxayninna wou sheegay marka laakiin aan diinta looga baxayninna karaaha ku jirta laftirkeeda oo waa laga fiican yahay sideeda in waxaan la isticmaalo mudirnaa bifadlillahi mar kasta ilaahay fadligiisa unbaa dadka lagu roobeeyaa saa marka in loo ogaado weeyaan wa amaa man qaala qofkii yidhi mudirnaa binawi kadaa wakadaa fadalika kaafirun bimid ani uu kufriyey weeyaan mu'minun bilkowkabi kowkabkana rumeeyey yani kufrigu marka nicmada allow ku kufriyey nacam watajcaluuna risqakum annakum tukadibuunu ilaahay yidhi roobka ilaahay idin siiyey ma waxaad ma waxaad u bedelaysaan gaalnimo iyo beenayn ilaahay aada beenaynaysaan ayb qaala anasun radia allahu canhu dad badanoo waxaa jira nicmada ilaahay siiye oo dhanba gaalada le iskaga meerinayo nacam oo yacni aan isaga ilaahay marna aan uga uga mahadnaqaynin nacam technology oo kale o arkaa wax ilaahay fududeeyo o arkaa dadka u sakhiray dayaaradahan oo kale gaalkii sameeyey unbaa maskaxdiisa ku jira bis allihii ku ilhaamiyey bani aadamka inuu waxaan samey sameeyo meesha ay ku soconaysa diyaaraddan dhulka ay degaysa allah iska leh hawada ay ku socota allah iska leh waxuu gaalkan leeyahay ma la arko yaa maca daalika dadkii diyaaraddii jawigaas ku jirtay ilaahay kugu nabadgeeyey qaarad intay kaa qaada qaarad kale ku geysa alxamdulilaah alla la rabay in la siiyo maba ujeedaanba nin soo sameeyey unba ujeedaa keliya nacam ayb shaydaankaa ka leexinaya bani aadamka marka nacam ayb haddii ilaahay caafimaad siiyo isbitaal intuu tago ilaahay caafimaad u hibeeyo caafimaad siiyo kii daaweeyey unbuu ka sheekaynaa bis allihii caafimaadka ugu soo dhiibay sababta u ahaa ilaa way dhici kartaa inta la daaweeyey qofka haddana maca daalika uu sarraysanin kuna caafimaadeen waa suurtagal allihii marka caafimaadka hibeynayo uma jeedo asbaabahan keliya unbay bani aadamka u jeedaan marka waxyaabahaas waxaa la rabaa in qofka uu ka weynaado oo mu'minka ilaahi subxaanahu watacaala uu la weynaado nicmada allana mar kasta inay ku socoto uu dareensan yahay taasa qaala anasun anas wuxuu yidhi radia allaahu canhu dakhala rajulu nin wuxuu galay almasjida masjidkiibuu galay yowma aljumcati maalin jumcaah wa rasuulullahi rasuulkeena sala allahu aleyh waali wasalama qaa'imun uu taagan yahay yakhduba uu khudbo akhrinayo faqaala yaa rasuula allah wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow halakat ilamwaalu maalkii waa baaba'ay wanqadacati subulu jidadkii waa go'een oo abaar wanqadacati subul waxaa loo jeedaa gaadiidki jidku waa go'aya haddii gaadiid aanu isticmaalaynin gaadiidkii carabta ay lahaayeenna awrtay ahayd nacam awrtii hadday abaar ku dhacda ma soco karta nacam marka jidkii saasuu ku go-ay waay macnaheedu marka nacam wanqadacat isubulu jidadkiina way go-een fadcullaaha ilaahay noo bari yuqiisunaa ha noo gargaaray oo hana roobeeye ah fadcullaaha fiirsayle ilaahay noo bari bay dhahayaan nacam rasuulka ilaahay adaan ku baryaynaa ma dhahayaan khuraafiyiintana laguma karo ilaahay keliya hala baryo taasaa dhibayso farafaca rasuulullahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku wuu kor yeelay yadayhi labadiisa gacmood uma qaala wuxuu yidhi allaahuma akithnaa allaahuma akithnaa ilaahunoo ilaahuna roobey ilaahuna roobey qaala anasun anas wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa naraa fi samaa'i samada kama aanan arkaynin min saxaabin daruur walaa qasacatin daruur gogo-an alqasaca waxaa weeyaan daruurta gogo-an oo gabalgabal cirka ugu taalo wamaa beynanaa annaga iyo wa beyna salcin buurta salcin layidhaha madiine ku taallo min bunyaanin wax dhisma a nooma dhexaynin buurtaas iyo annaga waa is arkayni wax dhismaa oo naga xigay ma jirin oo kuleeyahay walaa daarin daarina nagama xigin fadalacad min waraa'ihi fadalacad waxaa soo baxday min waraa'ihi buurtaa gadaasheeda saxaabatun daruur mithlu tursi gaashaanka oo kale ah lamaa tawasadad markay waa soo socotay marka samada marka lamaa tawasadad markay dhexdhexaysatay asamaa samadii intasharad waa faaftay marka cirkay ku kala faaftay roobkii baa soo xirxirmay huma amdarad way roobeysay falaa wallaahi baan ku dhaartaye maa ra'ayna shamsa qoraxda ma aanan arkin sabtan usbuuc qoraxda ma aanan arkin sabtan hadda wuxuu ka wadaa sabti yacni jimcaa la joogay ee sabtiga ku xiga maane sabtiga kale ilaa sabtiga kale hal usbuuc qorax ma arkin roob unbaa noo da-ayuu yidhi nacam uma dakhala rajulu nin baa soo galay min dalika albaabi albaabkaa laftirkiisu ka soo galay mid kale fi ljumcati almuqbilati jimcadii kale wa rasuulullahina sala allahu aleyh waali wsalam nebiguna qaa'imun yakhdubu uu taagan yahay khudba akrinaayo ayb rasuulka ilaahay sala allahu aleyh waali wsalam uu akrinaayo khudbadii uu taagan yahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow halakati alamwaalu maalkii waa halaagsamay wanqadacat isubulu jidadkiina waa go-een fadcullaha ilaahay noo bari yumsikuhaa cannaa roobka inuu naga haaya nacam ayb marka marka markan dambe jidadka waa go-een waxay ku go-ayaan hadda dhulkii hadduu qoyaankii ka bato roobkii iyo daadadkii ka bataan lama mari karo nacam soo ma garanin fadcullaha yumsikuhaa cannaa farafaca anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam yadeyhi nebiga labadiisa gacmood buu kor u qaaday uma qaala wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow xawaalaynaa ilaahu agagaaraheenna ka dhig ka yeel roobka walaa calaynaa korkeenna haka yeelin oo korkeenna ka qaad allaahuma yaa allaahu allow cala alaakaami meelaha taagaga ah waadiraabi buuraha yaryar wa butuuni alawdiyati togaga calooshooda ilaahu ka yeel wa manaabit shajari iyo geedaha meelaha ay ka soo dhalanayaan ilaahu roobkan gey meelahaas fanqalacad waa fuqday marka nacam daruurtii baa cirka ka fuqday wa kharajnaa waa baxnay namshii xaal aan soconayna fi shamsi qoraxdaan ku dhex soconayna nacam intay fuqdayaa qoraxda bud soo tiri nacam qoraxdan ku dhex soconayna muttafaqun caleyhi marka mucjisa nebinimadayna waa caddaynaysa waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidkan waxaa la yidhaha al-istisxaa in yacni ilaahay yani istisqaa waxaa weeyaan mogta roobkii in la helo in alla laga baryo in roobkii ou qaadana ilaahay waa laga baryi karaa nacam in roobkii ou qaadana alla in laga baryi karaa xadiidkan laga qaadanaa oo nebiga marka la yidhi ilaahay noo bari inuu naga celiyo naga haayo waa ilaahay buu ka beryay istisxaa a la yidhaha marka taas alistisxaa way bannaan tahay marka taa iyadanaxadiidkan baana daliil u ah marka muslimiintu intay alle ku kalsoonaayeen saasaa ilaahay u roobay jiray waxooda u heli jireen saasayna u yani ay u wanaagsanaayeen laakiin markay alle subxaana watacaala kalsoonidii alle ay ku qabeen ay yaraatay ay kalsoonidooda ay ku qabaan bal yacnii acdaa'adooda ama yacni dadaan iyaga ahayn ay ku qabaan markay badatay ayaa waxaa dhacday de ilaahay inuu iyaga noo wakiisho annakana nacam cadowgaaga haddaad adiga wanaag ka doontaa saa lagu wakiilana nacam bal hadduu wanaag ku siinayo beriis iyo haddaad ka cunayso waa lagu feerinaa marka nacam soo ma garan waxaa garanaya dadka soomaalida laftirkeeda xilliyadii yacnii waqtiyadii hore intaan dadku aanay aad u baranin yacnii ilbaxnimadan zaa'idka aan la ilbixin ilaahay unbaa inta roob laga doono la roob doonaa ilaahay sii jira dadka inkastoo qaarkood meelaha baadiyaha ilaahay keyrkii laga baryo haddana laakiin yacnii ilaahay subxaana watacaala marka magaalooyinka iyo waxaan arki jirnay alla la baryo roob doon la sameeya roobkii waa heli jireen dadka waxaasayna ku dhaqnaayeen ummaddu oo ay badar cuntadoodii iyo cabitaankoodii iyo biilkoodii ilmahoodii xalaal ay ku biishaan ay ku haysa jireen gaalo iyo deyn in lasdeyn i m f deyn hana siisa iyana ma dhihi jirin nacam markii dambe waxaa un timid in tawakulkii dhammaayaba xaggan kale la geeyo oo alla laga qaadaba oon alla la tala saaranin ilaahay annagana dadkan tala saarano noo wakiisha nacam waa kaasaa marka ilmihii ku baadiyoobeen waa kaasaa marka haweenkii ay marka ku hallaabeen waa kaasaa yacnii dadku dhan ay daadsan yihiin meel walba nacam soo ma garani marka ilaahay subxaana wa tacaala addoonka hadduu rabbi ka cabsado kuna kalsoonaado de ilaahay waa kugu filan yahay nacam waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu nacam ilaahay waa kugu filan yahay laakiin haddaa adu istusto maba la noolaa kara gaal la-aan lama lo noolaa kara haddaad tiraahdid de waxaa weya saa laguu daynaa marka nacam muttafaqun calayhi faslun fii ru'yati alhilaal bisha marka la arko maxaa la akhristaa bisha marka la arko can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa ra'aa alhilaala bisha haddii uu arko qaala wuxuu dhahayay allaahu akbar ilaahay baa weynin badan allaahuma allow ahillahu ahillahu calaynaa biاlamni waaliimaan ilaahu bishaa noo korkeenna kusoo dhali bilamni yacni waxaad noogu soo dhalisaa bisha ood ay ku bilataa bilamni yacni nabadgelyo iyo waliimaani iyo iimaan wasalaamati nabadgelyo iyo walislaami iyo islaamnimo ayb asalaamatu walislaam waa isleyn alamnu waliimaanna waa isleyn marka saas watawfiiqi iyo waafajin limaa tuxibu watardaa oodna waafajiso waxaad jeceshahay raallina ka tahay rabbunaa warabbuka allaah rabbunaa rabbunaa annaga rabbigeen iyo warabbuki bil yahay adiga rabbigaa allah alla weeyaan annaga adiga allah nale kharajahu daarimiyu wa kharajahu tirmidiyu tirmidina waa soo saaray akhsaru minhu isagoo intaan ka gaaban min xadiidi dalxa isagoo dalxa marka laga warinayo xadiidkanna waa saxiixun bishawaa'idihi nacam bisha marka ay dhalanaysa marka caadaadka umamka waa kala duwan tahay nacam acraaftii hore iyo caadaadkii hore oo soomaalida qaarkood waxaan ku naqaanaa sanadku marku dhalanayo kale oo bishiisa ugu horreyso kale ay dhalanayso qolaba sibay u dabaaldegtaa qolooyin ayagu marka waxaa weeyaan dabay shitaan oo dabshid iyo waxa la yidhahdaa la sameeyaa kuwo badday dibi geliyaan waxyaaba tiro badanoo waxay sameeyaan yacnii iskaga badan marka khuraafo isaga badan soo ma garanin nacam dabkaas la shidaayana waxaa un laga keenay asalkiisa un nimankan marka majuusta ee iiraanta ahaa asalkooda waxay ahayn dab iyo waxbay caabudi jireen sanadka marka markau sanadku u dhalanayo ama markau sanadyada ay dhashaan iyo waxaasay ku dabaaldegi jireen dababkaas iyo allahu aclam meelay hadda annagu caadadaas naga soo gashay laakiin meelaan isaga nimid kuwaas iyo annaga ma gara kara nacam laakiin kolley mee dab haddaad aragto uon la weyneynayo wax lagu dabaaldegayo dab nimankaa uon xaggooda ka dayo waxaa kaloo qaar kuwa qaar dadka ilbaxayna ee magaalooyinka joogana sanadkan marka sanadkan miilaadiga markuu dhalanayo nataale iyo waxay ku magacaabaan markaasay yacni tuntaan oy khamri cabbaan oo qaarkood ay yacni kalaabiyada iyo tagaan oo yacni meelihii curubo iyo jubbo iyo yacni waqtiyadaas aada looga looga tumi jira waxyaabaha waddanka baabi'iyana macaasidaas unbaa u asalan can soo ma kasin waqtiyada qaarkoodna dadka qaarkoodna markaad waxaa weeyaan waxyaaba marka waxay isugu hambaliyeeyaan marka aan sharcina u sheegin iyagoo weliba muslimiina umam kaley ku dayanayaan man tashabaha biqowmin fa huwa minhum bouna yiri nebiga sala allahu aleyh waali wasalam sanadaa dhalanaya habi new yeara laleeyahay nacam ayb marka intaasaa layskugu hambaliyeynaa laakiin bisha markay dhalato bil kastaa marka ay cusub tahay nebigu sidaana u qaabili jira nacam marka haddaan nebiga aaminsannahay oo aan nebinimadiisa weyneynayno on isaga ka dambeynoon jecelnahay masaanaa wanaagsan in dhaqankiisa lagu dhaqmo mase waxaa haboon in dhaqan kale lagu dhaqmo dad nebiga ka soo horjeedo oo nebiga caayo dhaqankooda in lagu dhaqmo maa fiican mase kan in lagu dhaqmaa fiican laa shaka qofka muslimkaa marka waa inuu kan ku dhaqmo marka nacam islaamnimada magac iyo waxaa nooga soo haray iyo waxaad moodaa iyo awoogay iyo aabbahay ahay iyo yaa nooga soo haray mana rabno inaan ku dhaqanno kabacdina nacam allaahu akbar buu dhihi jira allaahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wاsalaamati wاlislaam wاtawfiiqi lima tuxibu watardaa rabbuna warabuka illaah nacam saasuu dhihi jira rasuulka sala allahu aleyh ali salam marka fiiri ilaahay baa nabadgelyo la warsaday iimaan baa la weydiistay in la nabadgalo islaamnimaa la weydiistay tawfiiqa ilahay la weydiistay ayaa la weydiistay wax ka fiican miyaa jira marka nacam ayb maxaa ku falee marka erayo kale oo laga soo xigtay dad kale oo aanan isku diin ahayn faslun fi sawmi walifdaari soonka iyo afurka marka wax la soomayey marka la afurayo maxaa adkaarta la akhrisanayo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalihi wasalama halaahatun saddex laa turaddu dacwatuhum alla barigooda lama soo celiyo alsaa'imu qofka sooman xataa yufdira ilaa uu ka afuro walimaamu alcaadilu imaamka caadilka ah wa dacwatu lmadlu imaamka caadilka hadduu alla baryo waa laga aqbalaa asagana ducada imaamka caadilka midka sharciga islaamka dadka ku xukumo saasna ku dhowrsado nacam oo taana ku dhowrsadoon u kala eexanin dadka kaasaa caadila nacam hadduu dadka simo oo dadka yacnii qadaayaadkooda uu simaayo laakiin sharciga islaamka uunan ku xukumaynin hal yusamaa caadilan caadil ma la dhihi karaa lama dhihi kara nacam cadli islaamka unbaa haysta nacam wa dacwat lmadluumi iyo ninka laga ger daran yahay habaarkiisa ilaahay waa aqbalaya isagana qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yidhi xaafidkuna sidaanoo kale ayuu yidhi laakiin sheekh alalbani wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku jiro abuu mudlah ayaa ku jiro dahabi uu yidhi laa yakaadu yucraf nacam laakiin xaafidku duruq kale ayuu u sheegay marka xadiidkan laa yustabcad in xasan uu yahay nacam calaa kullin wa qaala bnu abi muleykata waxa uu yidhi can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam yaquul nabigaan maqlo dhahaya ina lisaa'imi qofka soomani cinda fitrihi afurkiisa agteeda la dacwatan ayuu leeyahay alla bari maa turaddu aan la soo celinaynin ayb qaala bnu abi muleyka wuxuu yidhi samictu cabdallaahi bni camrin baa waxaan ka maqlay radia allaahu canhuma idaa afdara hadduu afuro yaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma innii as'aluka biraxmatika allatii wasicat kula shayin an takfira lii ilaahu waxaan kugu weydiisanayaa naxariistaada taas oo u waasac noqotay wax kasto an takfira lii inaa ii dhaaftaan ku weydiisanaya ii dembi dhaafto kharajahu ibnu maajah wagayruhu xadiidkan isagan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro ibnulqayimna waa ishaaray inkastoo buusiiri misbaaxu zajaaja xadiidkan uu ku xasaniyey oo ku saxiix yeelay haddana laakiin war baa ku jiro taa iyadaa nacam wayudkaru can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama nebiga waxaa laga sheegayaa annahu kaana idaa afdara hadduu afuro rasuulka qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma laka sumtu ilaahu adaan kuu soomay wa calaa risqika afdartu ilaahu risqigaagaana ku afuray xadiidkan isagana daciif weeyaan maxaa yeeley sheekhulislaam ibnu teymiya laftirkiisaaba daciifinayo wayudkaru buu ka cabiray waxaa laga sheegayaa nebigu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam soo ma jeedin wa min wajhin aakhara wej kale allaahuma laka sumnaa wa calaa risqika afdarnaa fataqabal minaa ilaahu naga aqbal innaka anta samiicu alcaliim isagana waa daciif nacam oo labadan wejba xadiidka waa u daciif nacam ayb kan dambaana kan hore kasii dacfi badan weliba sheekhuna walidaalika wayudkaru ayuu ka cabiray waxaa laga sheegayaabuu ka cabiray soo ma kasin haddaba marka adkaartan agtarkeeda sheekhu waa ujeedaayo wou daciifiyey laakiin muxuu akhrinayaa marka waayahy qofka markuu afuraayo ducada yacni sheekh uu xasaniyey sheekh alalbani raximahullah waxaa weeyaan dahaba aldama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allah dahaba aldama'u oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadii waa qoyeen wa habata alajru in shaa allah ajarkiina waa sugnaaday in shaa allahu tacaala taasaa marka sugan buu yidhi faslun fi safari safarkii ayuu ufasal yahay fasalkan safarkii ayuu ufasal yahay safarka marka adciyooyinka lagu aqriyo yudkaru can rasuuli llahi sala allahu aleyh waali wasalam waxaa laga sheegaya annahu qaala nebigu inuu yidhi maa khallafa rajulun qof uma reebo cinda ahlihi reerkiisa ama ahelkiisa agtooda khaliif ugama dhigo ugama tago afdala min rakcatayni laba ragca wax ka fiican yarkacumaa uu rukuucayo cindahum iyaga agtooda uu ku tukanayo xiina yuriidu safara marka uu safarka doonayo akhrajahu abaraaniyu abaraani baa soo saaray xadiidkan marka ibn abi shaybana waa soo saaray daciifulisnaad weeyaan waayahay maa khallafana yani waxaa loo jeedaa khaliifku waa adiga qofka wakiilka kaaga ah markaad meel ka tegayso qofka uga sii taganayso yaa la yidhaha labadan ragca wax ka fiican male buu yidhi marka dacfi baa ku sugan wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaal man araada qofkii doonaya an yusaafira inuu safro falyaqul ha yidhaahdo liman yukhallifu qofka uu ka tegayo oo meesha uu ka safrayo qofka uu uga tegayo ha ku yidhaahdo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu marka ninka safraya dhahayo ducadan astawdicukum allah ilaahay baan idinku ammaaneeyey alladii allahaas oo laa tadiicu wadaa'icuhu wixii lagu ammaaneystay aanay dhumaynin allan kugu ammaaneeyo inuu ku xifdiyo yacni allahaasoo haddii wax lagu ammaaneeyo aysa dhumaynin wixii lagu ammaaneysta xadiidkan marka isaga waa xasan ayb astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu saasaa leedahay wa can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalama qaal ina allaha alle ina allaha alle ida stuudica shay-an haddii alla wax lagu ammaaneeyo xafidahu ilaahay waa ilaaliyaa nacam waxaa isaga kharajahu axmedu wagayruhu nacam meel kaleba adi haddaad ducadan akhriso kuna kalsoonto iimaan ah ku qabto waa kuu xifdina ilaahay ehelkaada nacam ayb asbaabihii fiicnaana aada la timaado kharajahu axmedu wakayruhu wa qaala saalimun saalim wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar wiilkiisa waaye kaana bnu cumara radia allaahu canhuma ibni cumar wuxuu ahaa yaquulu lirajuli qofka wuxuu ku dhihi jiray idaa araada safaran haddii uu safar doono ninka safarka u socdo wuxuu ku dhihi jiray udnu minii kaali iisoo dhowo uwadicka aan ku sagootiye kamaa kaana rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam sida nebigu uu ahaa yuwadicunaa inuu noo sagootin jiray fayaquulu wuxuu dhihi jiray astawdicu allaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika tanna marka ninka yacni waxaa dhahaya joogaayo kan safraayaa loogu duceynaa midaan kala bara labadooda astawdicullaaha ilaahay baan ayaan u ammaanaysanayaa diinaka adiga diinkaaga wa amaanataka ammaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khawaatiimtiisa khaatimadiisa nacam intaasba ilaahay baan u ammaaneeyey oon ammaano kaaga dhigay ilaahay ko diinkaaga ma fidnaayo waa macnaheeda diinkaana loo hormariyey sababtoo ah raasumaalka isaga weeyaan waxa kaloo hadda la raadiyaa waxba ma aha nacam qofka markau safraayo diintiisa in alle lagu loogu ammaaneeyo alla si oo ugu xifdiyaa u fiican oo uga fiican in maalkiisa iyo waxyaabaha laga hadla nacam wa min wajhin aakhara wej kale kaana wuxuu ahaa yacni nabiya sala allahu aleyh ali wasalam nebiga idaa wadaca rajulan qof hadduu sagootinayo rasuulka sala allahu aleyh ali wasalama akhada biyadihi gacantiisuu qabanayey falaa yadacuhaa kama tegaynin oo gacanta kama qaadanaynin xataa yakuuna arajulu ilaa qofka uu ka ahaado huwa aladii yadacu yada nabiyi sala allahu aleyh ali wasalama midka nebiga gacantiisa yacni ka tegaayo oo ka baxsanayo gacantiisa wadakarahu waana xusay qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanu saxiix nacam waa xadiid saxiixa midkan yacnii nabiga caleyhi salaatu salaam qof markuu sagootinayo safar ah gacantuu ka qabsan jira nacam saasuu gacanta uga qaban jira markaasuu ducadii haddana dabcan waa ku aqrin jiray astawdicuka allaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika ilaa qofkaasi nebiga sala allahu aleyh waali wasalam isaga uu gacanta ka siibto rasuulka kama siiba jirin sidii unbuu isaga haysan jira marda qofka waxaa weya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa dareemaya yani bulshada sida uu yani yani majaalaadka nebigu uu dadka ka tarbiyeynayo ayi majaal waayo nacam soo ma garan adkaar hadday noqo lahayd hadday salaado noqo lahayd cibaadaad hadday mucaamalaad noqo lahayd hadday jihaad noqo lahayd wax kasto yacni oo dad laga tarbiyeeyey jaanib uusan dadka ka tarbiyeynin male rasuulka caleyhi salaatu wasalaam culimada iyaga waxay dhexleen nebiga caleyhi salaatu wasalaam alculamaa warathatu alambiyaa iyagana saasaa laga rabaa maaha inay hal jaanib isku qufulaan keliya nacam sooma kasin oo jaanib walba waxaa laga rabaa inay marka dadka iyaguna ay ka waaniyaan oo wax ka baraan oo ay wax ka fahamsiiyaan nacam jaanib diinta kamida oo la dayacayo ma laha nacam ahamiyad ha kale lahaadeen oo tawxiidka ugu ahamiyad badan laakiin jaanib layskaga tegaayo laleeyahay ruuxan wax yar waayo la dhihi karo diinta ilaahay kamida ma laha nacam wuxuu yidhi marka waqaala anas bnu malik radia allahu canhu jaءa rajulu ila اnabiyi sala allahu aleyh wali wasalama nin baa nebiga u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii uriidu safaran safar ayaan doonayaa zawidnii ee isahay sii rasuulka ilaahayow safar baan rabaaye sahay isii oo isahay oo sahay sahay isii nacam oo faqaala waxa uu yidhi zawadaka allaahu taqwaa ilaahay ha kugu sahay siiyo ataqwa alla ka cabsi alla ka cabsi iyo taqwo zaad allaha kaaga dhigo oo ninku markuu safraayo ma ogtaa zaad iyo sahay bau qaataa soo maha nacam ayb sahayda midna waa macnawi midna waa xisi midda xisiga waa midda aan qofka uu qaadanayo lacagtiisii uu sii qaadanayo alaabtiisii sii aruursanayo oo meesha ha ku dayacmin ha ku baktinin oo is leeyahay sahayda macnawigana waa taqwada waa ee alla ka cabsiga sooma kasin qur-aankuna daa'iman marka uu sheega shay xisi ah macnawigana waa ugu daraa dadka nacam walidalika ilaahi subxaana watacala wuxuu yiri laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa ayan ujeeda xajka markii laga hadlaayey watazawaduu xajka u sahay qaato yidhi ilaahi subxaana watacaala markii sahayda guud ahaan loo sheego haddana allah wuxuu yidhi fa ina khayra zaadi taqwa nacam sahay tan ugu khayrka badan waa alla kacabsiga nacam ama midda su-aal looga dhowrsada sidii la yiraa labada tafsiir soo ma kasin sidoo kale ilaahi subxana wa tacala dharka markuu ka hadlaayey yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan dharkaasaan idiin soo dejinay oo dhar cawradiina asturo wa libaasu taqwaa daalika khayrunaa ilaah yiri nacam alla ka cabsiga dharkiisa oo iyada in la isku qurxiyo laysku asturo yaa khayr badan buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala mar kasta marka waa isla socdaan shayga macnawiga iimaaniga ah iyo midka xisiga labada waa isla socdaan wuxuu yidhi marka zawadaka allaahu taqwaa qaala zidnii ii kordhi buu yidhi qaala wakafara dembaka dembigaaga allaha dhaafo qaala ninkii wuxuu yidhi zidnii ii kordhi rasuulka ilaahayow qaala wayasara laka alkhayra khayrka allah kuu sahlo xaydumaa kunta meel walbood joogtid qaala tirmidiyu xadiidun xasanun hariib ayuu yidhi nacam waana saa uu yihiyo marka xaafid ibnu xajar xadiidka waa xasaniyey ibnu khuseyme waa saxiix yeelay wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah ninbaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow inii uriidu waxaan doonayaa an usaafira inaan safro fa awsinii ii dardaaran rasuulka ilaahayow qaala calayka bitaqwa allaahi alla ka cabsi ogow oo laazim calayka bitaqwa allaahi alla ka cabsi ogow oo ku dadaalo laazim waatakbiiri calaa kulli sharafin buur kasta korkeeda marka aad koraysid inaad iyo dalcad kasta kolka aad koraysid inaa allahu akbar dhahdana ogow oo ku dadaal marka meel kastoo sarrayso dalcada marka la koraa allahu akbar in la yidhaha sunno weeyaan marka labada nebiga isugu dara fiir alla kacabsi iyo dikriba isugu dara alla kacabsi iyo allahu akbar dalcad kasta inaad weynaanta alla aadan iloobin oo allahu akbar inaad tiraahda marka waayahay falamaa wallaa marku jeestay falamaa walla rajulu ninkii markuu jeestay qaala waxa uu yidhi allaahuma idwi lahu lbucda allaahuma yaa allaahu allow idwi lahu ilaah u duub uduuduub albucda yacnii fogaanta safarka yani meesha fogaanta dheer ee safarku uu leeyahay ilaah usoo duub wahawin calayhi safara safarkana ilaah u fududee safarka fogaanshadiisana ilaah usoo duubo dhulka u duub u dhowee yani iskugu soo dhowaada ah nacam wahawin calayhi safara safarkana ilaah u fududee qaala tirmidiyu xadiidun xasanun buu yidhi ibnu khuseyme ibnu xibbaan waa saxiix yeeleen xaakimna sidoo kale sheekh ilalbanina silsilati alaxaadiid saxiixa ayuu ku saxiix yeelay ayb faslun fii rukuubi daabati daabadda fuulitaankeeda gaariga ama daabadda ama diyaaradda marka la fuulayo sida loo yani adkaarta la akhrisanayo qaala caliyu bnu rabiica caliyu bnu rabiica waxa uu yidhi shahidtu caliya bna abi aalib baan goobjoog ka ahaa radia allaahu canhu utiya bidaabatin isagoo gaadiid loo keenay liyarkabaha si oo u koro falamaa wadaca markuu saaray rijlahu lugtiisa fi rikaabi meesha rikaabka yani laga fuulo yani gaadiidka qaala waxa uu yidhi bismi illaah falama stawaa markuu ka sara maray calaa dahrihaa daabadda korkeeda markuu ka sara marayo ka kor noqday qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah buu yidhi fayidhi bismi illaah markuu koraayo markuu ku dhammaystirmay koritaanka alxamdu lilaah uma qaala markaasu wuxuu yidhi subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin ilaahay baa nasahan nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka hufan allihii noo sakhiray kan wamaa kunaa lahu ma aanan ahayn annaga muqriniina kuwii awoodayo owrkaas ratigaas kaa xoog weyn ma awoodi lahayd inaad iska korto gaadiid aad ka dhigato haddaanu ilaahay kuu layliyin dayaaraddaasna ma awoodi lahayn hadduus ilaahay kuu layliyin usa kuu fududaynin sumakasin wa innaa anaguna ilaa rabbinaa rabbigeenna xaggiisaan lamunqalibuuna kuwa u gadoomayo u laabanaya aan nahay nacam uma qaala markaasuu wuxuu yidhi alxamdu lilah halaaa maraat alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah uma qaala allaahu akbar buu yidhi halaaa maraat saddex jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar uma qaala wuxuu yidhi subxaanaka allaahumma ilaahu nasahnaantaada eh inii dalamtu nafsii nafteydan dulmiyey faqfir lii ii dhaaf fa inahu laa yakfir dunuuba dunuubta ma dhaafa ilaa anta adiga mooyaane uma daxika waa qoslay faqiila waxaa la yidhi ya amiira almu'miniin min ayi shayin daxigta maxaad ku qosashay qaala waxa uu yidhi inii ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu aleyh waali wasalama facala inuu sameeyey kamaa facaltu sida aan aniga yeelay uma daxika wou qoslay ka bacdina nebiga faqultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow min ayi shayin daxigta maxaad ku qosashay qaala waxau yidhi ina rabbaka subxaanahu watacaala rabbigaa yacjabu wou la yaabayaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala hadduu dhaho rabbi ikfir lii dunuubii rabbiu dunuubteyda dhaaf yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba hayrii wuxuu og yahay addoonkayga axad aan aniga ahayn inuunan dunuubta dhaafin kharajahu abuu daawuuda waannasaa'iyu watirmidiyi wa qaala xadiidun xasanun saxiix sifadan cajabka ilaahayna waa u sugnaatayo waa leeyahay bal qur'aankayba ku soo aroortay fii riwaayati bni caamir ama fii riwaayati xamza bal cajibtu qiraa'ati xamza bal cajibtu wayaskharuun bal cajibtu damiirka allo u noqona markaa nacam soo ma garan marka sifatulcajab qur'aanka iyo sunnada labadaba waa ku sugnaatay nacam ayb xadiidkanna hadda waa axaadiidta taa ka mida ayuu ku jiraa nacam xadiidkanna waa xadiid saxiix wabilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam